Xirfadaha farsamada gacanta ayaa waayadii dambe noqday mid ay mahadiyaan dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo bartay xirfado kala duwan oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda. Iskuulka Alf ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo kordhiyey qayb cusub oo lagu baran doono xirfadaha farsamada gacanta sida harqaan tolista, cilaansaarka, darawalnimada, cilad bixinta taleefoonnada, iyo cunno karinta. Qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyey iskuulka Alf ayaa loogu talagalay in lagu soo saaro dhalinyarada jecel xirfadaha farsamada gacanta si ay markaasi ugu shaqeystaan isla markaana ugu maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Ugu horreyn, qaar ka mid ah ardayda jecel barashada xirfadaha farsamada gacanta ee iskuulka Alf ayaa soo dhoweeyay qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyey iskuulka.
ayaan bareero waaye magacayga een waxaan bartaa maykabkaan bartaa een iskuulka alfaan ka bartaa waxaan mariyaa aroosyada sida xalfadaha oo kale marka alxamdulilah iskuulka alfa aad buu u mahadsan yahay bismillaah magacaygu waa khadiijo muumin cabdi waxaan wax ka bartaa iskuulka alfo maasha allah saakooyinkan tolaa xijaabada ayuu nuuc maasha allah admiga heer sargaar waxaan jeclaa intaan ku shaqaysto hadduu ilaah yiraa maasha allah tababar fiicana loo socdo iskuulka maamulka iskuulka waa u mahad celina maasha allah bismillaah magacayga waxaa laa jawaar maxamed faarax waxaa halkan uu ka bartaa iskuulka alfa cilaanka ee noocyadiisa kala duwan sida cilaanka faashiyoonka ah midka baacweynaha ah maamulka iskuulka wuu mahad celinaya waxaa leeyahay mahadsanid waxaan rajeynaa fursadan inaa mar kalenta laga faa'iidaysto insha allah anigana aan dadka ugu faa'iiday hadduu ilaa yiraahdo Ugu dambeyn, maamulaha iskuulka Alf Khayr Cabdulaahi Faarax ayaa ka warbixiyey qaybtan lagu soo kordhiyey iskuulka.
n sababaha xaruntan farsamada loo hirgeliyey n runtii n waxaa anigana iiga sii weyn n kolley dadkii ii keenay n runtii n kheyr alla a siiyo kolley rag un soomaaliyeed ayaa insha allah noo keenay barnaamijkan sarda in bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan qaaladsatan n bulshada n reer hiiraan sababta loo hirgeliyeyna waxay ahayd maadaama dalka ay ka jirto shaqo la-aan n baahsan n shaqsi kasta markaas wax bartanna waxbarashadii n ay yar tahay in markaas shaqo lagu helo marka boqolkiiba boqol waxaa la soo ogaaday in waxbarashada khaasatan mi- een, farsamada amaba xirfadda ay tahay midda ugu qaalisan ee qofka biniaadamka uu u baahan yahay inuu barto sababtoo ah qofka cilmi kasta uu leeyahay waa muhiim inuu xirfadle u yahay uu xirfad leeyahay Een, runtii farsamadani een, gacanta ee hadda la baranayo wiilasha iyo gabdhaha waxaa ku badan gabdhaha ku badan een, gabdhahana weliba laba xirfadood ay aada ugu badan yihiin sida xarqaanka iyo cilaansaarka ay aada ugu badan yihiin Een, wiilashii gabdhaha inta bartanne boqolkiiba sagaashan waxa xirfadani ka faa'iidaysta waa dumarka waa xirfadaha guud ee iskuulka markaas ee l- een, laga barto een, barashada make upka amaba qurxinta een, haweenka barashada xarqaanka een, sidoo kaleente een, barashada kariska dharka barashada sidoo darawalnimada iyo makaanikada iyo sidoo kaleente farsamada taleefanada iyo sidoo kaleente cunto kariska